بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فيه باب كدحديسي أي كسقنادين أما أي كسقنادين مسائل مسلوين الأولى مسلة كوبات alkhawfu baqitaan oo ah laga baqo min ashirki shirki xaggiis athaaniyatu mislada labaad ana ariyaa-a istustuska min ashirki shirki inuu ka mid yahay athalithatu mislada saddexaad annahu ana ariyaa-a istutuska min ashirki inuu ka mid yahay shirkigaasoo lasqari asqarka ahaa alraabicatu masalada afraad annahu riya-gii akhwafu maa shay kan looga cabso badan yahay inuu yahay shaygaasoo yukhaafu laga baqaayo min aggi minhu xaggiisii cala saalixiina saalixiinta dushooda looga baqaayo inuu yahay alkhaamisatu masalada shanaad qurbuljannati jannada dhowaanteedii iyo wannaari naartaba labadaba inay dhow yihiin meel fog aysan jirin asaadisatu masalada lixaad aljamcu jamcin waaya bayna qurbihimaa labadaasi dhowaanshadoodii dhexdoodii lagu kulmiyey fii xadiidin waaxidin hal xadiid asaabica masalada toddobaad annahu shaaniya man qof allaala qofkii laqiya la kulmo hu allaha laa yushriku haaluusnu la wadaajinaynine bihi allaha shay-an waxba dakhala aljannata janno inuu galaayo waman qof allaala qofkii laqiya la kulmo hu allaha yushriku haal asiga uu la wadaajinayo bihi allaha shay-an wax dakhala annaara naar inuu galaayo walow kaana huwa mankaasi haba ha ahaadee min acbad innaasi dadka kan ugu caabuditaan badan allah الثامنة مسألة سديدة المسألة العظيمة مسألة ونيدي واي وهي مسألة سينا سؤال الخليل نبي إبراهيم ويديسي سواي له أسرع ويديستي إيوه ولنبي ولبنيه علمه سيو ويديستي وقاية عبادة الأصنام أصنامتي cibaadadoodii in laga dhowro laga ilaaliyo weydiisidkii weydiisay ataasica masalada sagaalaad ictibaaruhu nebi ibraahim ictibaarintiisi iyo fiirintiisii waay bixaali akthari dadka badankood ama sada u badan yihiin xaalkoodii u fiiriyey liqowlihi qowlkiisii inuu ku ictibaariyey oo ku fiiriyey oo uu dhahay rabbi yaa rabbi rabbahayow innahunna asnaamta adlalna way lumiyeen kaiiran in badan oo min annaasi dadka ama kaiir kastoo min annaasi dadka xaggooda ka ahaadeen alcaashira masalada tobanaad fiihi baabka dhexdiisa ku sugnaaday tafsiiru laa ilaaha ila allah laa ilaaha illa allah fasalkeed kamaa sida dakara sheegay hug tafsiirkaasiiba albukhaariyu bukhaari sheegay alxaadi cashra masrida kow iyo tobnaad fadiilatu man qof fadiiladiisii waaye salima huwa manka ka badbaaday min ashirki shirki xaggiisa waaye waxaan kusoo dhex jirnay baabkii saddexaad adig baabka koowaad muxuu ahaa ya baabu fadli tawxiid iyo man yukafiru min adunuub baabka labaadna ya baabu man xaqaqa tawxiida dakhala jannata bikayri xisaabin walaa cadaabin baabka saddexaadna baabu lkhawfi min ashirki halala socdo baabkaasi oo saddexaad albaab lkhowfi min ashirki aan kusoo dhex jirnay xadiistiisii ama adiladiisii waa soo sheegay musanifka shan daliil u sheegay laba aayadood iyo saddex xadiid aayadda koowaad in allaha laa yaqfiru aayadda labaadna waa junubniya wa baniya aayadda xadiidka koowaadna حديث محمود بن اللبيد أخوف ما أخاف حديثك لبعضنا حديثك ابن مسعود من مات حديثك سدحاتنا حديثك جابر واي إذا saddex xadiid iyo laba aayad ayaa u sheegay waa shan daliil xafid kadib ayaa meeshan wuxuu rabaa inuu sheego sidii caadadiis ahayd ay musanifka raxmatullaahi calayhi baab kasta aakhirkiisii fawaa'idiisii oo baabkaasi lagala soo baxay inuu sheego sidii way u sheegay haddana wuxuu leeyahay fiihi dabiirka galo celina baabi baabka ka horreeya fiihi ay filbaabi baabka gudihiisa ay ku sugnaadeen masaa'ilu masilooyin waaye lun ma dhihi karaa ayad lun maxaa dhaca maalansarif maalansarif miya wasankiis jaab tarjumay ha mafaacil ama mafaaciil cila miya in lun dhoo maxaa diiday marka sigadaas saasaa diiday waayo idan masaa'ilu masaa'il maxaa laga wadaa fawaa'id faa'iidooyina laga wadaa fawaa'id oo baabkii lagala soo baxay mustanbada ah laga qaatay الأولى مسألة كواد مسألة فائدة كواد وحواي الخوف عبسي ويا من الشرك شرك حقي سين لغا عبسه حقا لغاتي شنت الدليل أردن ولا غا كل يوم حيكون سابتين الخوف من الشرك ما ساس الثانية مسألة لغات أن الرياء استستسك من الشرك شرك أيو كامل هذا xagga laga qaatay xadiidkii maxamuud ibnu labiid waay ashir akhwafu maa khaafa calaykum ashirku lasqar waa la weydiiyey markaas mu dhahay riya idan riyaa muxuu ka mid yahay shirki waay laakiin shirkigiisa shirkigay waay asqar waay isaga noo sheegi doona ana riyaa riyaaga ru'yaa iyo riyaa maxaa lagu kala wadaa kanha ru'ya iyo riya laba macno leeyihin haye ru'ya maxaa waay isna tusaa ru'ya isna tus miya riya isna tus leeya labadaba isku mid waay akan الرؤيا يا ريو ريو ريو maxaa waay riyooda maxaa laga wadaa oo ma dhawaaqaya maxaa laga wadaa markii hurdo waxyaabaha arkaya laga wadaa ha maxaa kale la dhahaa arru'ya bes saasay u taqaanaa yaa wax kale ku dari kara haya intag ya ha وحي وحي الرؤيا كان هاي عندك أرك أرك تينيو واي إيه ريانا استستو الشرك وات أن الرؤيا أم أن الرياء أن الرياء استستسك من الشرك شرك منو كما دي هاي حديث محمود وي. الثالثة مسألة السدحات أنه ضمير الرؤية الرياء الله يعلنا أنه أن الرياء الرياء من الشرك شرك أيو كم دي هاي هالشرك إنه كم دي هاي بالصور شيء هذا محاول سعودي شرك يلا صغري واي تاسا صو سعودي بس أكبر معنا وأصغر لكن مرة واحد نقطة إيه أكبر صدق منافقين تا استوستوس قودي واي kaas waa gaalnimo akbar الرابعة مسألة أفراد أنه رياء أخوف ما شيء كان لوغا عبس بدنيا هيواية شيء سيخاف لوغا بقايا منه ما هجيسي على الصالحين دتكو وناكسن دتكو وناكسن أنت بدن شيء شركة لوغا بقايا وحاوي الرياء واي شرك الأصغر واي laakiin loogama baqo shirku akbar waay shirku akbar yaa looga baqa dadka juhalada ah inta badan maxaa yeelay akbarka way yaqaanaan ayagasa badan saasaa laga wada maxaa kala qaatay hadiidka naftiisa maxmuud ibnu rabiid waay nebiga asxaabadiisii maxay ansaalin soo ma waa ugu baqeedan inay ku dhacaan shirkigaas alkhaamisatu masirida shanaad qurbu ljannati jannada dhawaanshaheedii iyo wanaari naarta dhawaanshaheedii waay labada xadiid hadiidka ma- cabdillahi bni mascuud iyo hadiidka jaabir labadaba way ku jirtaa qof allaala qofkii alla u shariig yeelo hee naaru galayaa waa dhowdahay shariig yeelada haddii ma shariig yeelay waaba galay naartii waa ku dhacay kan kalena qofkii allaha keligiisii caabudo waxaan u shariig yeelin muxuu galayaa jannadu galayaa haddee labada waa dhow yihin labada xadiis way tusinayaan waxaa kalees tusinaa xadiidkii cabdullahi bni mascuud waxaa tusinaya xadiidkii cabdullahi bni mascuud oo inuu dhahay nebiga calayhi salatu slam xaggiisii ka warinayay aljannatu aqrabu ilaa axadikum min shiraaki naclihi wannaaru mithlu dalika waa bukhaari soo saaraya waxaa kala tusinaan dhaanay jannada iyo naarta inay dhow yihiin xadiidi ibni mascuud radia allahu canhu qaala ka waran xadiidki ibni mascuud iyo wali xadiidin waa dhihi karta wali xadiidi cabdullahi ibni mascuud radia allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayhi waala alihi wasalama wali xadiidi ibni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayhi waala alihi wasalama aljannatu aqrabu ila axadikum min shiraaki nacli wannaaru mithlu dalika aljannatu aqrabu ila axadikum min shiraaki naclihi wannaaru mithlu dalika rawaahu lbukhaariyu waxaa kala tusinayaa jannada iyo naarta inay dhow yihiin xadiidkii ibni mascuudin radia allahu canhu qaala wuxuu dhahay qaala wuxuu dhahay lii aniga rasuulullahi sal slam wuxuu igu dhahay buu leeyahay nebiga aljannatu jannada aqrabu waa mid aad ugu dhow waay aqrab ismu tafdiil waay aqrab waay aljannatu jannadii aqrabu waa mid u dhawaasho badan ilaa axadikum axadkiini xaggiisii min shiraaki naclihi kabtiisii fareedeedii xaggeeda waay kabta fareedeeda mataqaanaa kabta suunkeedii waay gaar ahaan suunku waxaa waaye dacaska ka soo qaada suulka iyo farta dhexdooda xaragga yar oo ku jiro kobta celinayo kabta celinaya layihahdaa shiraag waay xilliyadii hore waxaa la samaysan jiray maqaar ayaa waxaa laga samaysan jiray kabo waa la tolaaye waa la habeynaaye subaga la marinaaye waa la casalaaye gududa laga dhigaaye dumarkan way loo waa loo- waa loo- waa loo tolin jiray odayaashana way tolin jireen waa loo toli jiray waa loo samayn jiray waa la iibsan jiray aad ay qurxoon yihiin roob hadday yimaado mooyaane waxaa loo sameynaa marka suulka lugta ah farta ku xigdo labadeedii dhinacaya waxaa loogu sameynayaa dun yar oo maqaarkii ah oo celinayso ee kob lugta ku dhex celinayso taasaa markii shiraag la dhihi jiray farta labada ged haye ya laash ilaash ahe ilaashna waa la dhaha lahay fareedna waa la dhahaya suunna waa la dhaha muhiimadu waxaa waaye qofkaasi kabtaasi xaraggeedii ama ilaashkeedii hee ma ka fogtahay mise waa u dhowdahay waa lugtiisa ku jirtaba jannada taasba waa ka dhowdahay le. si lay u dhowdahay si fudus aad u malaynayna lo- dalag lagu dhahaa dhimasho kaa xig wanaaruna milu dalika ma dhihi karta marka mar walba sidii khaatimadaad u dambay doonto adiga ma taqaanide waa inaad cabsatid waayo jane haddaad ku dhacdo dhib ma laha laakiin waxaa dhib keena naarta ma fog waay sidaasa laga wadaa markaas adina waa sheega haddii asaadisatu masalada lixaad aljamcu jamcin waay bayna qurbihimaa naartii iyo jannadii hee dhowaanshahoodii jamcoodii waay fii xadiiin xadiid dhexdiisii lagu jamciyey waaxidin ah hal xadiida naartii jannadaba lagu jamciyey dhowaanshahoodii xadiidkee midka jaabir labadaba ku jiraan kan hore kuma jirto hal habray ku jirto maano saas kan dambo asabiatu misle toddobaad annahu shaani ah man qofkii laqiya la kulmo hu allah laa yushriku haaluusan la wadaajinaynin bihi allah shay-an waxba hee dakhala wuu galaya aljannata jana tawxiidkaasi sababkiisii iyo fadligiisii wa waman qof allaala qofkii laqiya la kulmo hu allah yushriku hala isaga la wadaajinayo bihi allah shay-an waxba wax wax on waay nooc kasta ahaadane laba cumuuma ku jirta narimeynsa macno waaya yushriku bihi iyo shay-an labadaba waay laa yushriku maaya dadka qaar waxaa laa yushriku ma naraysare am yushriku laa maya sax ma aha yushrik waay qaybta dambe waay laa yushrik waa wala qofkii aanu ilaahay u shariirin naar muu galaa maya kaas januuba galaya yushrik waay waman qofkii laqiya la kulma huwa laa yushriku hal asaga la wadaajinayo bi allah shay-an wax dakhala naara naaru galaya walow kaana haba ha ahaadee yaa way mankaas way manka dembe way kan hore ma aha kan dembe way walow kaana mankaasi haba ha ahaade alla la wadaajinayo min acbad innaasi dadka kan uga cibaado badanba ha ahaade kan dadka uga cibaado badanba ha ahaade haddii marba ilaahay u shariig yeelo oo saas ku dhinto aan ka toobadkeenin muxuu galaa naaruu galaya hagee laga qaatay labada xadiidba waa labada xadiidba waa laga qaatay midka jaabir iyo midka cabdillahi mascuud الثامنة مسألة السداد المسألة ومسألة العظيمة وينيدي والي wahiya masaladaasina wahiya min qudara wahiya waa ku darsada saasa sax wahiya masaladaasina ee su-aalu lkhaliili khaliilkii su-aashiisii waaye lahu khaliilka le asaga le nebi ibraahim le lahu asaga weydiistay iyo walinabi walibanihi ilmihiis waaye ilmihiisii haddii la yidhaahdo isxaaq iyo ismaaciil ilaahay ducadiisii waa ajiibay oo sana ma caabudin tawxiid ay ku ay ku dhinteen waa la ogyahay ambiyey noqdeen laakiin haddii la yidhaahdo duriyadiisii oo dhan markii la yidhaahdo hee qaar ilaahay shirka ka badbaadiyeyna way jiraan qaar ku dhaceenna way jiraan markaasi idan marka waa fiican in la yidhahdo libanihi ilmihiisii iyo awlaadu sulbigiisii waay min sulbihi kuwii ka ahaadeen iyo walibaniihi ilmihiisii u weydiisay u weydiiyey wiqaayata cibaadati asnaami asnaamtii caabuditaankoodii ka dhowridoodii oo laga ilaaliyo waay in laga ilaaliyo u weydiistay waay dayman lbalaa bacda ibraahim waa ataasica xagee laga qaatay misridan wajnubni albaniya nacmad lasna wasqadahay ataasicatu masalada sagaalaad ictibaaruhu ibraahim ictibaarintiisi waay fiirintiisi waay markii duco dhahaya rabbi in wajnubni wabaniya nacbud asnaama markii dhahaya maxaa ku qasbay oo maxaa arkay oo maxaa fiiriyey dadka badinkood hee in arrintaasi ay sameeyaan u arkay markaas ayaa ilahay ka baryay isagana inuu ka badbaadiyo ictibaaruhu ibraahim fiirintiisii way bixaali akari dadka badankooda u fiiriyey liqowlihi ya tusina u daliil ah liqowlihi in loo celiyo ibraahim hadalkiisii warkan yaa dhahay markii hore ibraahim liqowlihi ilaahayna waa loo celin karaa yaa iska leh xaqiiqahaan dhahay kadibna allah tabaraka wataala liqowlihi alla hadalkiisu fiiniyey ama liqowlihi ibraahim hadalkiisa tusina inuu ictibaariyey akarka oo uu dhahay rabbi yaa rabbi rabbahaygiyo innahunna asnaamta loo celina damiir asnaamtii adlalna way lumiyeen way baadiyeeyeen kaiiran in badanoo min annaasi dadka ka mida ayay baadiyeeyeene allow iga ilaali aniga iyo ilmahayba naga ilaali inaan caabudno asnaamtaas wey maadaama dad badan ay lumiyeen badankoodii wa waayahay alcashiratu maslada tobnaad fiihi baabka dhexdiisa ku sugnaaday tafsiiru laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allah fasirkeeda kamaa sida dakana sheegay hu tafsiirkaasi albukhaari alimaam albukhaari fii saxiihihi ku sheegay kitaab aljanaa-is sadaas waay laakiin asheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay meesha markii joogo qowlulmufiidku odhanayaa qor sheekh ibnu uthaymiin waa odhanayaa hee markii warka masaladan uu sheego ee wuxuu leeyahay aldaahiru annaha tu'khadu min jamiici aldaahiru annaha tu'khadu min jamiici albaab aldaahiru annaha tu'khadu min jamiici albaabi لأن الله لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات وعليه الظاهر صد الظاهر كأ أنها مسردان تبنات مسردة تبنات صنع أنها مسردة تبنات تؤخذ وحلقة قادنا يا أم وحلقة قادتي أم وحلقة قادنا من جميع الباب أنها مسردان tu'khad waa laga qaadanayaa min jamiici lbaabi baabka dhammaantiisa laga qaadanayaa baabka dhammaantiis maxaa laga wadaa shantii daliilba waa laga qaadana waa maxaa dhacay sababtu waxaa waay dhahay lianna laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu fiiha dhexdeed waxaa ahaaday nafyun diidmo iyo wa ihbaatun diidmo iyo sugid allah qofkii aan u shariig yeelin muxuu sameeyey waa caabuday soo maha allah in shirki laga anfiyo oo kelidiis cibaadada la siiyana maxaa marka laa ilaaha illa allahu taasna wayba meeshaasa laga qaatay buu leeyahay isagana raxmatullahi calayhi waana saxiixi maaha imaam albukhaarina waa sheegay fasilkeed aathaarna waa soo guurinaya ku fasiraya kitaabkiisii saxiix albukhaari alxaadiyata cashara alxaadiyata cashrata maslada koob iyo tobnaad fadiilatu man qof fadiiladiisii ayay ku saabsan tahay salima ka badbaaday min ashirki shirka xaggiisii ka badbaaday qofkii oo shirka ka badbaaday fadiiladiisii ayay ku saabsan tahay xagga laga qaatay xadiidka jaabir man waman laqiyahu laa yushriku bihi shay-an ee dakhala aljanna haddii marba shirki ka badbaaday haggee gala jano haddee qofkii jano galayna waa fadailo leeyahay waxaa kale laga qaadan karaa aayaddan koowaad naftirkeed wayafiru maa duuna dalika liman yashaau naftirkeeda waa laga qaadan kara leeyihin culmo idan masaa-ishiisiin oo baabkii soo dhaafnayna kow iyo tobankaasu waaye baabu ducaa ilaa shahaadati an laa ilaha illa allah allah subxana wa tacaala